barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
ramadaan kariim dhegaystayaal waa arbaco bisha juunna waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir ah idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada gaalkacyo oo ku shaqaysta xirfadda korontogelinta ayaa ka sheekaynaya faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu kala kulmo shaqadaasi waxaa aad dhici karta adiga oo ka shaqaynaya taawarkii saaran in ay ay kugu dhegto korontadii markaas aad kasoo dhacdid baalihii ama lugta ay kaa jabto ama ay gacanta ay kaa jabto ama baraleys aad noqotid midda kale ay faa'iidada ay ku leedahay waxaa waaye adigoo technishankaagii yacni shaqadaadii ay ku noqotay maanta ay sharaf ay ku tahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan hal abuur caan ku ah dhinaca maansooyinka jacburka oo gabar uu ammaanayo u adeegsanaya ammaanteeda qalabka elektarooniga iyo weliba farsamada casriga ah niyadiyo quluubtaba haadhweerkii wadilaa adigaa khalkhaliyo siida iyo dhiidii aan kugu xafidi lahaa bulutuudyadaada bala soo walwaalo torrojaan ka daran iyo fayras meedhangeliyo faylashii kalgacalkaba adaa tuure moogtahay antifayraskii marka waa in loo raadiyaa si is- fayraskaas looga saaro caashaay aad iyo aad aad iyo aad qodobadaas iyo kuwo kaleba oo xubintii ciyaarun ay ka mid tahay waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese qodobo ka mid a warkii dunida shiinaha ayaa uga digay madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama inuu kulan la yeesho ama qaabilo dalaylama iyaga oo sheegay in ay taasi dhaawacayo ama dhaawacayso is-aaminaadii labada dhinac arbacadan maanta ah ayaa la qorsheeyey in kulankaasi dhaco waxaana la tilmaamay inuu noqonayo mid albaabadu u xidhan yihiin si looga fogaado in laga cadhaysiiyo dalka shiinaha shiinaha ayaa dalaylaamo u arka hogaamiye gooni ugoosad ah oo halis badan
etoobiya iyo eritrea ayaa midba midka kale ku eedeynaya iska horemaad ka dhacay xuduudda oo dib u huriyey xiisadii ka dhex ogneyd labadan dal ee ku yaala bariga afrika islamarkaana sababay khasaare aan la ogeyn labadan dhinacba waxa ay sheegteen in ay ku gacan sarreeyaan dagaalka oo axaddii iyo isniintii ka dhacay magaalada xuduudda eritrea ku taalla ee layidhaahda soroma oo ah magaaladii dhalisay dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sanadkii ilaa iyo laba kun eritrea waxa ay sheegatay inay iska caabisay weerar kaga yimid etoobiya islamarkaana ay gaarsiisay khasaare xoogan halka etoobiyana ay sheegtay in ciidamadeeda ay wiiqeen awoodda eritrea ay ku bilaabi karto weeraro cusub labada dal ma aysan sheegin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee dagaalkaasi ka dhashay isaga oo shalay ka hadlayey magaalada adisababa ayaa wasiirka isgaarsiinta ethoobiya getajow ridha waxa uu sheegay in dagaalka uu istaagay isniintii ethoobiana ay kasoo baxday goobta lagu dagaalamay siduu hadalka u yiri markii ay hadafkooda ka gaareen safiirka eritrea ee qaramada midoobey ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobey in weerarka ka yimid etoobiya ay cambaarayso
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan Een, caashi waxaa jira dhalinyaro kala duwan baa wax ka shaqaystaan dhinaca shaqooyin kala duwan bay qabtaan waxaa ka mid a dhinaca fa- farsamooyinka gacanta laga qabto oo kale waa gartay oo way fara badan yihiin korontada ku jirta cilad bixintii gawaarida ku jirta waxyaabo fara badan baa ku jira dhismihii guryaha ku jira een, waxyaabo badan baa ku jira marka dhinaca farsamadoo kale een, korontadoo kale ha tusaale ahaan waa meelaha laga yaabo in eh, dhalinyaro badan ay u fudud tahay sababtoo ah dee salaamo meelaha loo baxaya meelo badan baa lo- maadaamaay dhallin yar yihiin oo ay meel walba ka boodi karaan aad iyo aad.
laakiin khatarteedana way xambaarsan tahay ismaaciil koronto in laga shaqeeyaa ma sahlana oo Aad- la tarjiista noqotaa wiilkan dhallinyarada wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka ay leedahay korontadu ee dhimasho ilaa dhimasho gaadhsiisnaan kara ka sokeyn kara een, i- dhaawacyo kala duwan yeelan kara waa in qofka ka shaqaynaya korontada uu taxadarkiisa aad u bato aad iyo aad marka wuxuu kaloo ka sheekeynaya in dhinaca kale faa'iidooyinka ay wadato marka erey cajiiba ku jira hadalkiisa uu leeyahay intii aan bad ku dhiman lahaa korontaan ku dhinto waa gartaan oo xoogsanaya aad iyo aad markaas siciid shiine cali waa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaysta ama ku shaqaysta xirfadda koronto gelinta wuxuu ku nool yahay magaalada gaalkacyo wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu uga warramay xirfaddan uu ku shaqaysto iyo weliba dhibaatooyinka uu la kulmo Ee, sida muuqata ee, waxaan ahay nin ee sheeg ila korontiiste ah waxaana ka shaqeeyaa ee, shirkadda korontada ee diini electric Een, waxaa dhacda dhibaatooyin badan ayaa dhacda korontadu inkastoo is- een, iska tahay iska riski sidaas ay tahayna waxa aan ku noolnahay iyada unba aan ku noolnahay maadaama aan aan nahay ii sheegeen dhalinyaradii magaalada biliceedii soo saaraysay aan nahay Een, waxaa kaloo anaka aan taas aan uga sii dhimanaynay in aan qori qaadano oo waddada aan istaagno waxaa nooga fiicnaatay in aan bulshadii aan hormarino iyo deegaankii ee siciid korontada marka laga shaqaynayo way dhibaato badan tahay ee ka sokow dhibaatada maxaa wax soo saar ah maxaa faa'iidaha oo aad ku qabtaan wallaahi run ahaantii saaxiibkay een, marna faa'iido waa leedahay marna khasaaro waa leedahay haddii aan ka hadlo midda khasaarada waxa aad dhici karta adiga oo ka shaqaynaya taawarkii saaran in ay ay kugu dhegto korontadii markaas aad kasoo dhacdid baalihii ama lugta ay kaa jabto ama ay gacanta ay kaa jabto ama baraleys aad noqotid Een, midda kale aan ku leeyahay faa'iida ay leedahay midda kale oo faa'iidada ay ku leedahay waxaa waaye een, adigoo techniciankaagii yacni shaqadaadii ay ku noqotay maanta ay sharaf ay ku tahay Ee, Taas- wax soo saarka wax soo saarkeeda haddii aan ka hadlo yani xagga dhaqaalaha haddii aan ka hadlo run ahaantii in yani faamiligeenna iyo qoyska aan ka koobanahay iyo nafsadeyda in aniga ay kaafisa oo aan ka helaa maasha allah alxamdulilah Ee, siciidow ee, inta badan dhalinyarada ee, qaar badan tahriibay galaan qaar ee, siyaabo kale dalka uga shaqeeyaan ee, inkastoo loo adeegsada ee, dhibaatooyinka dadalka ka dhaca Ee, haddana adiga nin dhallinyaraa tahay xirfadan dhibka badanaad ku shaqaysaa maxaad ku dooratay maxaa ku jeclaatay run ahaantii markii aan arkay een, xifradda ay sheegeen dhalinyarada aadka ay sheeg yacni een, badaha ugu daadanaysa tahriibka gelaysa een, qaarkood ee ay noqonayaan dadkan een, waxyaabaha qaldan yacni inta ay sheeg laga soo dhadhiciye adiga isqarxinaya waxa aan ku doortay aan ka doorbiday in aan dhiigayga iyo dhacaankayga aan maalo haddii aan dhimanayo aan ku dhinto anigoo xooggaygii shaqaysanaya taas ayaa aan ku doortay maadada koowaad mideeda kale een, haddii aan ka hadlo een, dhallinyarada een, een, ku daadanaysa badaha waxaa jira xifrado badan ayaa jira oo gacanta laga barto Een, waxaa jirta korontadii baa jirta makaanikadii baa jirta waxaa kaloo jirta maka- ee, faryaamadii baa jirta waxyaabo badan oo dhallinyarada ay wadankooda ay ka baran karaan ayaa jira oo wax soo saar leh iyagiina oo ay isku mashquuliyaan ayaa jira Een, waxaa kaleeto ay sheegeen ayaan dara ah nin intaas eh, hooyadiis iyo- ama waalidiintiis ay soo korinayeen oo labaatan sano gaaray inuu maanta uu ku fikiro intuu baxo uu tahriib aado uu badda uu ku dhinto taas horta waa ayaan daro Midaas- Adiga, ee, weli siciid maku hamisay inaad badda aadid oo tahriibtid run ahaantii kuma hamin weligey laak- weligeyna kuma hamin laakiin qofkii tale igala yimaada arrinta noocaas ah waa ka waanayaa Ee, dhalinyaro ma jirtaa aad ku caawisid barashada farsamadan ee korontada oo kale si ay uga baaqdaan ee, marxaladaha dhibaatada dhalinyarada ku dhacda ah aad baad u mahadsantahay Een, waa jirtaa hadda shirkadda aan ka shaqeeyo kambaniga diini electric oo ka samaysan magaalada gaalkacyo badanaa korontada geliya hadda waxaa joogta een, shan wiil oo aniga aan baray korontada oo hadda mushaari ka ah shirkadda markoodii horeana ahaa dad ii sheegeen waxba aan aqoon maantana waxa ay noqdeen markii aan aan noloshii ay barteen xifridoodii aan soo baan usoo een, fikradeydii iyo maskaxdeydii aan ku kaalmeeyey aan dhiira geliyey waxay noqdeen maanta nimanka ugu sarreeya oo shirkadda ugu mushaarka badan ayay noqdeen because maxaa suurtageliyey in aniga aan dhiira geliyo haddaan dhiira gelin lahayn waxay noqon lahaayeen qof baadi ah oo aqoon aan lahayn oo jaah aan waxba aan baran maadaama maanta heer sare ay ka taagan yihiin Ee, siciid marka la fiiriyo dhalinyarada ee, waxbarashada inta badan kuma qanacsana oo waxay leeyihiin ee, waxa kaa soo geli doonaa yar adinku sidee ugu qanacdeen run ahaantii waxaan ugu qanacnay een, markii aan aragnay een, dhibaatooyinka waddanka ka jira een, oo uu ka mid yahay qoriga aakaha in la qaato oo dadka lagu laayo waxa anaku aan anaku aan ka dooranay in aan ku shaqaysano janajaradaas aan qaadno aan ku xamaalno dhabarkeenna saarno dhididkeenna aan maalno ayaan taas ayaan ku door bidanay eh, haddii korontadu dhibaato leedahay dhalinyaradu siay ugu dhiiran karaan inay bartaan run ahaantii een, korontadu aaday u dhib badan tahay Een, qofku wuxuu u baahan yahay een, markii korontada uu ka shaqeynayo in uu isheeg uu dhisan yahay dhisiisinkeeda uu dhisan yahay uu iska ilaalin karo een, waxyaabaha khatarta ku ah kow waxa khatarta ku ah fiilo diiran inuu gacanta ku qabto oo dabaysan waxa kaleeto oo khatarta ku ah isagoo ay sheegeen kaybalkii uu soo gacay dhulka yaalla isagoo kambanigii aan la hadlin haddii uu yiraahdo uu yiraahdo waan ka shaqeynaya waa ay dilaysaa khatar bay kusoo noqonaysaa marka qofkaasi waa inuu ka dhisan yahay meel walba
kaasi wuxuu ahaa siciid shiine cali oo ku shaqaysta xirfadda korontogelinta wuxuu magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan ismaaciilow waxaa la yiri qarni waliba sebankii hees hees dhan bay ahayd qarni waliba sebankii hees dhan bay ahayd Hay, marka maxaa ku xigay qarni waliba sebankii baa la yiri een, waayadii hore abwaanadu markay wax amaanayaan geed iyo duur iyo waxaasay soo qaadan jireen hataa maamaan kalaa jirta
hadda geeli dhalinyar iyo cadceed sii dhaxaysa gammaan iyo faras roob- iyo- roob soo da-ay iyo Sagal soo- jeegaantii iyo waxaasoo dhan soo gabdhihii laguma ammaani jireen dee hadda maamaan kalaa caashi jirta hadda haddaad gabar ku soo qaaddo gabar maanta joogta ee waxay ku leedahay qofkan may ammaanaya mise horta waa waxani waa aflagaado maxaa dhacay waaba ammaane Ad- inan la yidhi sida gammaan faras oo kale hadda gab maanta waa in loo dhammaadaa laisla fahmaa markaasu kule anigoo nool mea xoolo igu betelaysaa xoolo aad maaragtay tusaale igu soo Ee, dee qaadanaysaa caashi wax badan oo aanan uga isbedelin malaha marka dhalinyaradu way isla haysaa xilligan marka way isbedeshay hay oo waatan yidhi maxaa qarni- doonaya haddaba in qarni lagu waliba- ammaano waxyar baa lagu ammaano waxay fahmayaan tusaaloo kale hadda waxaad sidataa telefoon oo iphone aad sidataa ma tiri qaabku u shaqaynayo isbiidkiisa sida uu u- u dhega fudud yahay hay sida adoo haye.
halkan fadhiya adduunka oo dhan aad ula hayso waxaasoo dhan waa waxay garanayaan waa inaad ku ammaantaa marka waxaa barnaamijkan dhallinyarada hore ay dhegeystayaashu ku dhegeysteen hees jacbura oo uu sameeyey axmed batuun iyada oo qaybtii horena dhegeystayaasha ay ku maqleen maanse jacbur oo la magac baxday laptop waxaan filaya dhegeystayaal fara badan inay wala xusuustaan gaar ahaan barnaamijkan dhallinyarada saaxiibada ku xiran marka waxaa lagu ammaanaya oo loo soo qaatay laptopka gabar la yidhaahdo samiira marka qaybta labaad dhegeystayaasha waxaan ugu haynaa een, jawaab laga bixiyay arrintaasi cabdixakiin maxamuud sharwaac wariyaha v o a magaalada hargeysa ayaa waraystay
waa gaag dhegaystayaal waxaad hore u dhegaysateen eh, jacburkii axmed cusmaan batuun uu sameeyey ee laabtob la odhanaya dabcan uu kaga warramay inantii samiire iyo weliba een, eh, een hanaankii jacaylka ee dhex maray iyo weliba een, eh, technolojiyadii hanaanka qa- cajiibka jacburka uga warramayey Een, axmed een, yaa kasoo jawaaba ugu horey madaa kuweydiin cabdixakiina waad mahadsan tahaye een, sidii waraysigii hore baanu ku sheegnay een, xasan maxamed yuusuf waa weriye rugcadaaya een, waana qof abwaan ah dadku malaha uma yaqaanaan oo hal abuurada ugu waaweyn buu xasan ka mid yahay Ee, inta badan xasan dadku waxay ku yaqaanaan uu suugaanta kurigu ka gooyaa bay dhahdaan oo wuu qallibaa macnaha xagga dambe uu kaga yimaadaa waad aragtay cabdilaahi dhoodaan iyo hadraawi iyo eh, abwaano caynkaas oo ka hadlaya xasan maxamed yuusuf macnaa waa gabaydheega waxaa leenahay haa Ay, ay, Een, waxaan leeyahay waxa ka badan inta kale caadiga uu sameeyo ay.
Een, Way- jacburkan uu soo galay oo isaguna uu bilaabo jawaab uu sameeyey dabcan Een, halkuu ka soo galay wuxuu ka soo galay maansada imika dhegeystayaasha uga sheekeynaysay ee horena ay u dhageysteen ee laabtaab la yidhaahdo Een, oo dadku inta badan ay samiiro ugu wanqasheen buu ayuu ka jawaabay xasan wuxuu sameeyey maanse la yidhaa jawaab een, la yidhaahdo een, een, een, een, jawaabtii samiira markaa taadii hore aynu dhegeystayaasha dhegeysinay uu kaga jawaabaya Ayay- ayuu kaga jawaabaya oo ay jawaab u tahay horena waan ugu daray sheekada Way, maxay markaa odhanaysaa Een, sidii maansada intii dhegeysatay ay la socdeen een, inan baa lala hadlayey inantii buu xasanna markaa iyada lafteedii loo yaru yahay iminka se u taallo waxa uu odhanayaa oo jawaabtii samiira ay ku bilaabmaysaa niyadiyo quluubtaba hardweerkii wadilaa adigaa khalkhaliyo siida iyo dhiidii aan kugu xafidi lahaa buluutuudyadaada bala soo walwaalo torrojaan ka daran iyo fayras meydhan geliyo faylashii kalgacalkaba adaa tuureen ma ogtahay Een, halkaa intaana dhaafin dadka waxaan u sheegi lahaa een, waxan waa jacbur Ee, s- koley sugaantu shuruuc bay leedahay intii garanaysaana way garanaysaa inta kalena in looga faa'iideyaa fiicane ama qaafiyad baa lagu socdaa ama waxaa lagu socdaa miisaan ama waxbaa marka tani waa jacbur waana sugaanta ugu xiisaha badan marka xagga jacburka laga hadlayo cabdilaahi dhoodaan waynu garanaynaa sugaantiisii marka wuxuu ka hadlayaa adiga een, een, eh, viruskii marka hore wuxuu ku leeyahay adigii baa soo Dabcan.
dhex galay virus sameeyey wixii aan ka trojan buuba tusaale kusoo hadlay qaadanaya soo qaadanaya Haye.
torrajahan ka daran iyo fayras miidhan geliyo faylashii kalgacalkaba adaa tuureen moogtahay jacaylkaagiina yahow waxaa diiday laabtoo kolkaan sayf idhaahdaba noobay leedo tan recycle biinkuna ferigiisi weeyo haddii aad ku jiri lahayd restore baa ku filan oo halkaagii kordhigi lahayd dibindaabyadaada iskriinkii damiso maankaygu wiil yahow wax ribeergareeyiyo antifayras xaadhiyo wax iskii aan yidhaahdaba markii aan ka quustuu foormaad garoobo sababtana adaaloo kombyuutarkaygaas ugu wacan karaashkee balyaad eersanaysaa anigii dibii weydiinaya balyaad eersanaysaa macnaha adaa isugu wacan buu kuleeyay waxiiba Aa, Haye.
maskaxdaydii anigana ristaartaan idhaahdaba guux guux hay dambeeye meel gariirta ma lahoo rag ay tii yaqaano oo figis oo layidhaahdiyo injineer sameeyiyo exbeerkii joogaan bal inay daweeyaan ayaan horey u geeyo kolkii lagu wareeree loo maaro waayaan loo maaro waaya imaaraadka loo diray halkanba waxbaa lagaga qaban kari waayo dibaddaa loo diray Dibaddaa loo diray.
waa fayraskaa soo dirtay oo kaabaalkii dubaay baa loo diray cajiib cajiib dhowaan inuu hagaago oon internetka soo galo iimayladeydii iyo fayskana ku laabtana waan rajaynayaayo alle waxaan ka tuugaa inuu ii shaqeeyaa iirarkaadi weli calaacalkii baa socda iirarkaadi gelisaan xal u daydayaayo marka aan xusuustaba dhan jafbaa igu kaca oo dhakada ay faarto dhaayahan wax aragoo dhagaha u aydmo lugahan dhaqaaqine fadla waxaan ku leeyahay falaash kale oo aad leedoo software caashaq lagu sido instoolin maaye ha ii keenin axmedow dib markaa ugu shuban maayo buu kuleeyay oo isticmaali maayo falash dambood leedahay Asxaab- tii hore wax iga raaceen haa asxaabtayda asxaabtayda fayskana agsabka odhan maayo iska kay ilowgo marna ha igu soo darin buuri ninkii xasan oo waxa weeye waa go-aanba dib baa igu soo diray marka inantii waa jawaabtii samiira jawaabtiina jawaabtiina taa laga matalaya cabdixakiinow kolley e, silsilad bay iska yar noqotay baan odhan karaa markii dambe oo en, inan joogta e, magaalo madaxda gobolka hawd ee beleygubeedle ayaa iyaduna maanse kale ku soo dartay waxaan aad uga cudur daaranaya inaanan maansadii haynin iminka oo qoran
waxaan maqli jira maxaa kuu baxay haye
soo marka kuuma cadda in laga baxay waxaad sheegayso dhan ama adiga aad la dhacsan tahay ma laga yaabaa inay adkaysiga geeluga ee ka iyo xaragada bal horta caashay geel lagama maarmayo ay iminka geela quruxdiisa sibaa marka looga la- maarmay laakiin qof la amaanaya geel looma soo qaadan karo waxa laga yaaba iminka haddaad tidhaahdid tusaale ahaan markaad eh, mobilkan iyo waxan magaranaysa wax badanoo qofka lagu sii ammaano ma laha ay sababtaa qof bini aadanaa sameeyey ay laakiin nolol jirtay in tusaale laga soo qaato weeye ay tusaalehan geeloo kale marka laga hadlayo ah geela adkaysiga oo kale waxaa laga yaaba waqti badan inuu inuu qadi karo adkaysi buu leeyahay qurux buu leeyahay eh, lacag buu bal leeyahay hadda waxaad qiyaastaa ismaaciilo Hee.
geela xagga ii dhig Haye, lo-doo kale marka lasoo qaato haye.
markay soconaysa wax ka xaraga macaan saasay maanta oo dhan Oo mar- madaxa laakiin jalaq- oo- jalaq. marka waa hal waxaad- mar.
marka waxaad soo qaadataa marka lo-da sidaas u xaragada badan Haye.
markaad gabar ku tiraahdo lo baad u egtahay laafiyaha ama laafiyaad lo uga egta markaad tiraahdo Haye.
gabadhaasi ma kala dhamateen mise waxbaa sookin hare dee laafiya haddaad horta cid ku ammaanaysid Ah.
salamadhlaa usii yartag Ay.
ama waxaad u tagtaa een, xaragada daa'uuska oo kale Ay.
Eg- daa'uuska oo kale markaad aragtid iyo midabadiisa iyo quruxdiisa dee xaggaasaad ku ammaansan laakiin bal bal laakiin weli- moobil laakiin weli xayawaan baa la taagan yahay bal moobil wax laga heliyo caashay Sheeka- maanta iyo berri ma kala dhammaanaysaan Marka- marka haddii meela dayday uu kugu jiro qolo- qoladaas ay ga maqnaato caashay aan kala aada miya aad aad iyo aad bal haatanna dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan oo wararkii ugu dambeeyey noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horrayno waddankan maraykanka waxaa ka soconaya kooba ameerika oo waddamo dhowr ah ee ay ka qayb qaadanayaan hadda waxaa si wadajira loo soo dhammaystiray ciyaaraha kwatafaynalaha kooxaha ka qayb qaadan doona iyadoo ay soo baxeen siddeed kooxood siddeed koox kalena ay hareen waddamada maraykanka peru argentiin venezuela mexico chili iyo ekwador ayaa u soo baxay kuwatafaynalaha kadib markii waddanka jili ay xalay ka adkaatay xulka waddanka panama oo afar gool iyo laba uga adkaatay waxaana afarta gool u dhaliyey xulka dalka jili ciyaaryahanada edwardo fargas oo laba gool u dhaliyey iyo alex sanjas oo isaguna laba gool kale u dhaliyey labada goole keliyan panama ay dhalisay waxaa u dhaliyey miguel camargo iyo abdiel aroya jili waxay noqonaysaa waddankii ugu horreeyey ee gruubka ka soo baxa kadib guuldaro ku bilowda kadib markii kulankii koowaad ay argentina kaga adkaadeen laba gooli gool oo xulka dalka jili guuldaradaasi ku bilowday hase yeeshee labadii kulan ee ugu dambeysay ay jili soo badisay waxayna ku soo baxday kaalinta labaad argentina ayaa ka badisay xulka dalka bolivia oo saddex gool waxba kaga adkaatay inkastoo argentina kulankaasi haddii laga badin lahaa xitaa ay hore u soo baxday ayaa dhinaca kale waxaa ciyaartooyda muhiimka ahi lana siiyey uu ku jiro lionel messi oo daqiiqadihii oo soo galay qaybtii dambe ee ciyaarta saddexda gool waxaa u dhilay xulka dalka argentina ciyaaryahanada eric lamela ezaqua lavesi iyo leonardo costa waxaa argentina ay la ciyaari doontaa oo gruupka c ka soo baxay xulka dalka venezuela oo kaalinta labaad ku soo baxay halka jilena ay wada ciyaari doonaan xulka dalka mexico maraykanka iyo waxaa dheeli doona ecuador colombia iyo beru ayaa sidoo kale wada ciyaari doona brazil maadaama tartankan ay ka hartee ayaa waxaa xiriirka kubadda cagta dalkaasi uu shaqada ka ceriyey dunga kadib markii brazil ay ka hartay coba america oo gruupka lagaga adkaaday waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo gruupka waddanka brazil coba america lagaga adkaaday kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii kadib markii gool waxba axaddii aynu ka soo gudubnay guuldaro kala kulantay xulka dalka beru ciyaar ka dhacday gobolka massachusetts ee waddankan maraykanka dunga oo labi konton jir ah ayaa waxaa hore xulka dalka brazil uu usoo hogaamiyey sanadihii labada kun iyo lix laba kun iyo toban markaas uu kula guulaystay laba kun iyo toddobadii coba america waxaa la rajaynayaa tababaraha kooxda kubadda cagta cronshan city inuu noqdo qofka bedeli doona labi konton jirkan waddanka brazil hogaaminayay shan iyo konton jirka tababaraha naadiga kubadda cagta ee cronshians ayaa naadigaasi waxa uu kula guulaystay zeriada brazil sanadihii laba kun iyo kow iyo toban laba kun shan iyo toban waxaana sidoo kale ugu guulaystay laba kun labiyo tobankii koobka libadorialka iyo koobka world club cup dhegeystayaal haddii dhinaca kale aynu eegnana waxaa qaaradda yurub ka socona euro kulamo ayaa xalay iyo shalay dhacay waxaana kulamada dhacay ka mid ahaa xulka dalka awstriya iyo hungari oo wada ciyaaray ayaa laba gooli waxba ku adkaaday xulka waddanka hungari bortugiiska iyo iceland ayaa dheelay gooli gool ay ku kala baxeen goolka portugal waxaa u dhiliyay oo ku hormaray ciyaaryahan nani hase yeeshee waxaa barbariyey bajarnason daqiiqadii kontonaad ronaldo ayaa waxa uu cambaaray qaabka dabaaldega xulka dalka iceland ay sameyn kadib goolkaasi bareejada waxaana uu sheegay in sidii koobka euro ay ku guulaysteen oo kale ay ciyaaryahanada iyo taageerayaasha xulka dalka icelandba ay u dabaaldegeen gruubkaasi si waxaa hogaaminay gruubkaasi f waxaa hogaaminaya hungary oo adkaaday waxaana leedahay saddex dhibcood portugal iyo iceland min hal dhibacyo iska leyn austria wax dhibcaha ma lahan kulamo ayaa maanta la ciyaari doonaa waxaana kulamada maanta dhici doona ka mid ah rumania iyo switzerland ayaa ciyaari doona france iyo albania ayaa sidoo kale ballansan dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halka aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey cismaan cabdinuur xaashi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wax qorta wuxuuna magaalada laascaanood kusoo bandhigay ama waa dadka wax qoraan idhaahday wuxuuna magaalada laascaanood kusoo bandhigay bug uu qoray kaas oo ka hadlaya xarfaha labadhaca ah ee af soomaaliga cismaan ayaa buuggiisa ugu magacdaray tiraabteenna oo aan toddoba xaraf ku jirin wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayuu u warramay usmaan cabdinuur xaashi oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ahna weriye caanka ah geyga soomaalida ayaa soo bandhigay buug oo qoray kaasoo ugu magacdaray tiraabteenna oo aan toddoba xaraf ku jirin buuggan ayaa waxa uu cismaan cabdinuur xaashi uu v o a ay wax ka weydiisay waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo inta cutub uu ka kooban yahay buuggaasi buuggan waxa uu ka kooban yahay toban cutub waxaana ururinaya erayadiisa muddo saddex sannadood iyo bara waxaana aad ka dareemay runtii erayada xarfaha labalaabmo oo dadka soomaalidu aanay u aaba yeelin qoraalkoodana ay yeesaan oo ay si aad u dayacan ay markaas u qoraan oo macnuhuna uu isbedelayo erayadiisu ay ka kooban yihiin afar iyo tobanka xaraf ee aan labalaabmin toddobada labalaabma unbaa ka maqan siddeed boqol erey bay noqdeen guud ahaan erayadaa ka dhisaabeen xarfaha aan labalaabmin kuwa labalaabmaana waxay noqdeen markii aanu tirnay qiyaas ahaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaashan iyo sideed inay ku jiraan erayada af soomaaliga oo idil kuwana waxay noqonayaan zero point zero one boqolkiiba kuwa aan labalaamin ee buuggan uu ka kooban yahay oo sideed boqol oo gaaraya cabdikariino waxaa kugu kalifay buuggan iyo waxa uu kaga duwan yahay buugtii hore maadaama intaa la qoro buugaag fara badan oo farta soomaaliga iyo afka iyo qaababka qoraalka ka sheekeynaya waxaa sida weyn uu kaga duwanaan kara maxaa ka mid ah guud ahaan buugaagta la qori jiray fartaba lagama hadli jirin naxwaha af soomaaligana gacantan ku haynaa buug laya dhismaha afkeenna uu soo socdaa haddii la idmo mid kale odanimada afkeenna layado sweden lagu daabacayo julaayda soo socota garoweyn lagu soo bandhigo qorshuu yahay haddii rabbi raalli ka noqdana hodanimada afkeenna aan afafna gaari karin afafka adduunka o dhan uu ka hodansan yahay ayaa lagu soo bandhignay kanna wuxuu kaga duwan yahay guud ahaanba xarfaha aan labalaamin erayada ka samaysma waa daraasad mucjisaha in laga fikero ayaa xitaa cabdikariin oo yaab leh marka sida loogu ciyaarayo xarfaha labalaamin iyo higaada guud ahaan ayaa u kaliftay wuuna kaga duwanaanaya waxuuba kala saaraya guud ahaanba afkii uu qaybinaya laba qaybood xarfaha labalaama iyo kuwa aan labalaamin waxaanu isleenahay boqolkiiba wax yar yar baad ka ilduufi kartaan dhammaantood baad qorteen ama badidoodii buga ayaad kusoo bandhigteen xarfaha labalaamin erayada ka samaysan lifaaqyada ku jira buuggan waxaa ka mid ah qumanaanta dhaada iyo qalloocsanaanta raada markii buugga lasoo bandhigayey lifaaqaasi la arkay ee dadkuna si weyn u akhristeen way la yaabeen bal ka waran arrinkaa sida weyn ee dadka u soo jiitay weliba dee qoraagii buuggan aad ahay dadkuna ay su-aalo badan kaa weydiiyeen qaloocsanaanta iyo toosnaanta dhallinyaro fara badanna ay fahmi waayeen aad baad umahadsan tahay qumanaanta dhacdu waxa weeye iyo qaloocsanaanta ra'du lahjadaha ama afguriyada soomaaliga inagu kala helin mayno daraasadda ayaa nala gashay dhacdii ayaa ka qumanaatay oo hal macno oo keliya oo meel loogu soo hagaago ayay yeelatay tusaale ahaan gadh haddaad tidhahdo waa xubinta jidhka ka mid ah ama xubinta ragga timaha ka soo baxa gar bay noqonaysaa haddii raa laga dhigo oo la akhriyo waxay noqonaysaa markaa gartii la naqayey ama garka wadne ama xadhig ama joho badh haddaad tidhahdeedna waa nus oo keliya xagga dhaada laakiin raadu waxay noqonaysaa bar qofka waxaa bar ama bar dhibic ah ama bar meelah saasoo kale ayaa bari haddaad tahay waa bari waa xubinta lagu fadhiisto bari bay noqonaysaa haddii ra loo akhriyo oo waa jihada qoraxdu ka soo baxdo ama waxay noqonaysaa qofka waxaa ka bari saasoo kale lixdameeye iyo eray oo saasoo kale ayaanu soo saaray dhibaatada qoraalka haatan ka jirta maxaad nooga sheegi kartaa dhanka qoraalka waxaan aqrinaa qoraallo fara badan oo baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco iyo boodhadaha iyo badana aad si weyn dadka uga wacyigeliso in qoraalka layska saxo aad baad umahadsantahay waa sidaad u sheegtay soomaalidu ma aaba yeesho xarfaha labalaabma haddaan idhahdo iminka carab haddii ra' keliya la qoraa carab buu noqonayaa carab iyo carab intaba isu jiraan waa nin caraba ama qof caraba iyo carabka xubinta lagu hadlaa saasoo kale haddaan abaarta aad tidhaahdid abaar bay qorayaan wadamarista ayaa la soo saaraya warqada baabuurta xitaa ku dhegan muraadaheeda wadamarista weeye dhammaantood in la wada maray saasoo kale ayay macnihii isu wada bedelayaan oo lifaaq kale iyaduna taa tilmaamaya xarfihii labalaamayay baan loo aabayeelayn shaqalkii dheeraa baan la dheeraysiinayn hakad ma leh istuulyaalka ma leh kolomihii ma leh joogsi ma leh xaraf weyn ku bilow ma leh dhammaan macalimiinta soomaaliga dhigta ee mandaqada cakaara ayaa akademiyada dhaqanka samaysay daraasad baxle buuhoodle taleex erigaabo xudun iyo laasaanood boqolkiiba toddobaatan iyo saddex waxay noqdeen kuwa khaldan oo guracan oo aan macalimiintu xitaa barayaashu aan isticmaalin oo adeegsan soomaaliyana way kasii daran tahay markaad websaytyada ama mareegaha akhridid ama fogaaragyada iyo tifiyada ama wargeysyada dhammaantood way ku dheeldheelaan waxaan rajaynaynaa buuggani inuu wax weyn ka tari doono oo u helin doono xarfaha labalaama iyo higaada farteena dir
aad buu umahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol oo waraysi la yeeshay wariyihii cismaan cabdinuur xaashi oo buug ka qoray xarfaha labanlaabma kaas oo uu ugu magac daray toddoba xaraf oo aan ama tiraabteenna oo aan toddoba xaraf ku jirin cashay waxaan filaya gabagabada caddan kusii doona dhinacii waxaan usoo qabanaynaa qasiidooyinkii bisha ramadaan aan ugu talagallay iyada ayaanan uga tegaynaa intaan mar kale kulmayna galabta afarta waa anigoo ah caashe ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo guud ahaan v o a oo danle sidaas iyo nabadgelyo
bidhaabsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada salka geed engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahayd u xambaarto aakhiro sadleeya dmbidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada bidhaabsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.